agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka hiiraan saleebaan cabdi cali oo u waramay raadiyo beerula ayaa sheegay in isbitaalka uu dib u shaqo bilaabay kadib markii uu saameeyey webiga shabeelle qaybaha kala duwan ee isbitaalka sida qaybta gargaarka degdega ah iyo qaybta qaliinka ayaa laga saaray biyo iyo qashin badan oo fadhiyey waxaana hadda loogu adeegayaa bukaanada la keena isbitaalka saleebaan cabdi cali agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka hiiraan ayaa ka waramaya saameynta uu isbitaalka kala kulmay fatahaada iyo sida uu hadda u shaqo bilaabay dabcan fatahaada isbitaalka wuxuu ula mid yahay magaalada guud dhibaatada gaartay ayuu la mid yahay isagana biyo badana soo galay biyahaas in muddo ay ku jireen maadaama biyaha ay soo socdeen maalmihii ugu dambeeyey magaalada soo galayeen annaga u diyaar garownay inta badan alaabta oo muhiimka ah waxaan isku dayn inaan u sameyno meelo oo maaratay biyahaas aysan gaari karin aan u dhisnay inta badan isbitaalkana waxaan ku sameynay inaan meel walba aan maana water embagment aan sameyno meelo badan aan biyaha ka xirnay laakiin nasiib darro biyo way soo galeen isbitaalka inta badan laakiin alaabta way nooga badbaaday alxamdulilah biyaha markay istaalka soo galeen dadki way qof kasta meeshuu joogay biyaha way ku saameeyeen shaqaalihii waa la kala yaacay magaalada dhinacyadeeda kale kala aaday nin walba caruurtiisii iyo qoyskiisa inuu badbaadiyo isku dayay istaalka waxaan u diyaarinay shaqaale qaas inay joogaan ay ka shaqeeyaan dadka uu biyaha dhexdooda dhibaatada kusoo gaartay ama dhaawacyada gaaraan ama mataqaana shilalka soo gaareen inay uga shaqeeyaan istaal gudihiisa uu ku jiro dhakhtarka qalinka uu gaaminayo tiimkaas waxaan ku rabnay istaal gudihiisa inay sii joogaan saddexdii maalin oo soo dhaafnay hadda waxaan wadnay inaan maadaama biyi ay hoos u dhaceen waxaan samaynayn water irrigation aan samaynayn matooraan saarnay inaan biyaha ka bixino istaalka almost istaalka inta badan hadda biyaha waa ka bixinay qeybaha emergency iyo saalada iyo qeybahaas kulli waa lasoo nadiifiyey waa hadda waa waa functional hadda way shaqeynayaan shaqaalina way joogaan qeybaha kalena hadda waxaa ku socda mataqana waxaan ku rahdaa nadiifintii iyo in la dhamaystiro maxaan ku rahdaa shaqadooda la dhamaystiro insha allah waxaan filayaa wigan dhammaantiis inuu noqon doono mataqana waxaan ku rahdaa wada shaqeyn doono walow shaqaalihii qeybo kamid a mataqana waxaan ku rahdaa markii emergencyga uu dhacay aan ayaga laftooda dadaal kale aan gelinay si ay uga shaqeeyaan dadkii baxay oo bannaanka aaday inay ka daba tagaan ceel jaallo kale waxaan ka furnay laba qaybood oo maaratay shaqaalihii istaal ka mid a laba qayb oo hadda ay shaqo ka wadaan oo ay qalabkoodii iyo teendhooyinkii intay qaateen ummadda uga shaqeeyayaan wasaaraddan way caawinaysaa oo maaratay sablay waxaasay keentay qaybna waxaan ka furnay howlwadaag ayadana hadda mataqana shaqaasaa socoto waa shaqaalihii istaalka shaqadooda ayagoo ka hoos shaqeynaya wasaaraddan ay caawinayso mataqana ayadana daaweyn wax noocaas ay meesha keentay dabcan waxaan rajaynana hadduu aan leedmo inay wigan shaqada aan toos u wada bilaabi doono shaqaalaan ay soo noqon doonaan shaqo wada bilaabi doonaan haddii dhibaatada waa dhibaata iska caama wax hadda annaga no maaratay gooniya ma ahan waa mid guud marka istaalkan insha allah waxaan rajaynaynaa intii aan shaqada la bilaabin inaan nadaafadiisa mataqana maxaan ku raday aan aad u hagaajino wixii rehabilitation ayadana cidii naga caawinaysa mataqana aan u diyaar garoon rehabilitation meel dhibaatada ka soo gaartay